ragiinaan idaacadaha waxaa uma hubsataan urux maamul saddex gobol ciidanla meeshaan ma joogo afartii maalmoodoo lasoo dhaafay baydhabo inaad dhegaysatid ama daawo sidaa la rabay hooyo iyo gabar yar iyo aabba iyo wiilkeeda nin qof dugsi dhigtay qof iskool dhigto barabaheed aan kuu sheegaayay dowlgobood lix gobol lagu taageeraya ayaa socday wax saddex gobol la yidhaahdo jirto shacabka celcelis ahaa dad ergooyin halabuurka beenta saddexda gobol lagu keenay hoteello deganaa shacabka shaydeen ka celcelinaynay shacabkaaba maaragtay wax maaragtay lixda gobol lagu dhantaalaya haddii la sheego shacabkaas ku soo xooba ayagaba cunaya lafahooda cunaya marka wax ciidana saddex gobol nama jiraan meeshaan maambulaa ka jiro dowladda federaalka soomaaliya boliiska joogo ciidankii maaragtay xoogga dalka soomaaliyeeda joogo oo qaybtii lixdanaada waxaa joogo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo faraanteedii saddexdeedii maarso madaxweyne loogu doortay iyo ku-xigeen golo wasiiray leeyihiin marka warmahana meeshaan ma jiraan wax isxaaye ma jiraan waxan garan ma jiraan cid allaale cid isku dayo inay nabadgelyo caafimaad ku samaysana tallaabaa laga qaadayaa wataa marka wasiir qorshihiina muxuu yaha maamulkaan ismagacaabay sheeganaya saddexda gobol inuu ka taliyo inkiyaadan muxuu yaha qorshihiina haddii arrintaasi annaga welina ma soo gaarin ayna soo gaarto markaasaan ka fadhiisanaynaa golo fulin baan leenahay wasiiraa madaxweynihii ku-xigeen baan leenahay gobolka ama aqalka senatariskaan leenahay waan fadhiisanaynaa go-aan baan ka soo saaraynaa markaasaan go-aankaan soo saarna sheegaynaa shasi maaha wasiirka midiraa amni ee dowladgoodka fudada soomaaliya nahay wixii ammaanka wuxuu dhimaayo inaan tallaabo ka qaado waa laga idmatay madaidaa idmatay